bismillahi taani minhaa nimanka khawaarijta ah oo markii horeba aan u toog haynay dadka deegaankuna ay xog la socdeen dhaqdhaqaaqooda ayaa xalay salaadii subxiga inta aan la gelin laakiin laysu diyaariyey soo weeraray ciidamada xaqadirirka ah ee deegaanka ayaa waxay ku jireen difaac ka horeeya magaalada ilaa laba kilomitr iyo bar halkaasaa dagaal culus ku dhex qabsaday kadibna waxaa soo gaaray gurmadkii xoogga dalka soomaaliyeed ciidamada ciidamadiisa kadibna halkaasaa khawaarij lagula diriray runtii waxaa halkaa loogu geystay dhaawac iyo dhimasho iyo khasaare aada u fara badan iyaguna waxay laayeen dad shacaba oo masaakiinah oo laba dumar ay ku jiraan waana sida dhaqankoodu ahaa marka taliya saldhigga ay weerareen ma mid wuxuu ahaa ciidamada deegaanka mise mid ciidamada dowladda soomaaliya maya ayagu ujeedkoodu wuxuu ahaa inay magaalada soo weeraraan oo matoorka ka gubaan oo masaajidka iyo dhulka ganacsiyada iyo dadka shacabka ay waxyeeleeyaan ciidanka deegaankuna wuxuu difaacayay intaas marka ujeedadoodii uma suuragelin ilaahay fadligiis uma suuragelin waxaa ku dadaalay inay iska caabiyaan dadka shacabka ah oo deegaanka waxaa ku mintiday dadka shacabka ah oo deegaanka oo runtii khawaarijta dad aada u necib ah sababtoo waxa weeye khawaarijtu maanta deegaanka soomaalida iyo deegaanada soomaalida o dhan waxaa laga ogaaday inaysan diinna ku dagaalamayn bini-aadinimana u dagaalamayn oo ay dadka shacabkaa iyo goobahooda xasuuqahayaan marka ciidamada xaqudirirka ah ee geesiyaasha oo soomaaliyeed iyo shacabka soomaaliyeed oo isku duwan baa ka hortagay una diiday inay gubaan meelihii muhimka u ahaa ama nolosha ku tiirsanay dadka shacabka ah marka ma weerar oo qur ah ayuu ahaa mise ismiidaamin ayaa jirtay sidoo kale
weerar xoog wuxuu ahaa oo ay ku dagaalamayeen qaraxyo ismiidaamin oo aan baabuur ahayn qofeed iyo xubka culculus intaba ay ku dagaalamayeen laakiin uma aysan suuragelin uma aysan suuragelin waxaa looga hortagay meeshii ay filahayeen meel ka horeysaa looga hortagay waana la fashaliyey halkaasna waxaa looga reebtay mayd iyo hub aada u fara badan baa looga reebtay waxaa looga gubay gaadiid dhibaato fara badan baa loo geystay waxaa ku dhacday dharbaaxo mar dambe aysan la soo laabanayn marka khasaaraha dhinaciina soo gaaray maxaad nooga sheegi kartaa taliya
annaga ciidanka waxaa ma soo gaarin dadka shacabka reerka laba gabdhood iyo saddex qof baa dhimatay oo kale
oo deegaanka ah allah u naxariista waa shahiideen ayaga ilaa soddon khawaarijaha laga dilay meydkoodana meediyaha waad ku arkaysaa maanta iyo hubkii laga furbatay intaba
marka taliya waxa ay warbaahintoodu leeyihiin ilaa labaatan iyo sideed askari oo dowladda ah ayay dileen hasoo ha soo bandhigeen oo meediyaha ha soo geliyeen haddayna dileen anaa koodii aan ka dilay baan meediyaha ha soo gelina
waa tahay taliya marka maxaa keenaya soo celcelinaya weeraradan lagu qaadayo magaalooyinkii laga qabsaday al-shabaab
dagaal waad garan kartaa iyaguna anaguna weerar baan nahay iyaguna iska caabin weeye xiliyada qaarkoodna waxay soo qaadayeen weerar ay ugu talagaleen inay weerar kedisa si ay shacabka soomaaliyeed iyo ciidamada u niyajabiyaan laakiin uma suuroobin maanta midkii ay soo qaadeen waa ku khasaareen insha allahu haddii ilaah yidhaahdo waxaana soo abshari doonaa inay weerar damba soo qaadaan haddii ilaah yidhaahdo wegaga soo socdo taliye howlgalladii sidii xooganeed ay ku socdeen waa ay istaageen muddooyinkii lasoo dhaafay marka ma waxaa jirta istiraatiijiyad cusub oo aada dejinaysaan mise caqabado idinka haysta inaad howlgalka sii wadaan ayaa jira
wax caqabada oo laga hortaagay ma jiraan dagaal waad garan kartaa qorshuu u baahan yahay wuxuu u baahan yahay logistikadiisa iyo howlgelintiisa in la dhamaystiro wuxuu u baahan yahay qors qaabkiisa dagaaleed iyo howlgeleed in la dhamaystiro waanu soo dhamaystiranay haddana waxaan ku sugannahay furunta hore oo goobaha dagaalka oo dhammaan ciidamada yadii ay ku wada sugan yihiin waxayna diyaar u yihiin inay soo afjaraan khawaarijta shacabka soomaaliyeed xasuuqaysa
marka ma howlgallo cusub ayaa jira howlgallo cusub oo dardaraha jira howlgalku mar walba waa socday waad ogeyd bilihii hore waxaanu ka qabsanay xarameere iyo ceeldheer waxaanu ka qabsanay dhul muhim u ahaa haddana waxaa noo qorshaysa inaan ka qabsano meelaha saldhigyada oo ah inta badanna dagaalku wuxuu ku salaysan yahay xog waxaanu haynaa xogtooda meelaha ay waxu yaalaan ama kuwa amiirada kusheegaado ay joogaan ama hubka u yaal ama talisyada u ah qorshayaashaas annagoo ka duulayna iyo xogtaasna waxaan ku dhufan doonaa dharbaaxa aysan mar damba kasoo kaban insha allahu ugu dambeyntii taliye adigoo mahadsan waxaa jirta xiliyada ramadaanka oo kale aad bay u xoojiyaan weerarada ee ka dhanka ah goobaha dowladda marka maxaa idinkaga qorshaysan arrimahaasi weeraradan soo noqnoqonayana se maxaad uga tala gasheen maxaad ka bedeleysaan qaabkii hore
annagu haddii ilaah yidhaahdo ramadaanka waxaan rabnaa inaan ku cibaadaysano la dagaalankooda marka bisha ramadaan baa waxaa noo qorshaysan shacabka soomaaliyeed oo ay dhibaatada ku dhex jira oo ay ku hayaan cunaqabataynta tusaale haddaan soo qaado magaalada xaradheere maalintii aan tegaynay biyaha lacabo oo mooyosaxada ah kartoonkii wuxuu ka joogay lix iyo toban dollar maantana wuxuu ka joogaa lacag aada uga yar intaas oo aan u dhoweyn marka dadka dhibaatadaas ku nool bisha ramadaanna u dhalatay waxaanu jecelnaha haddii ilaah yidhaahdo inaanu ku cibaadaysano oo ka dulqaadno bisha ramadaan culayska iyo dhibaatada haysata insha allah